Dugsiga Maambile oo lagu baran doono luqadaha iyo waxbarashada aasaasiga ah ayaa laga hirgeliyay xaafadda Hooyadaag laanta suuq sare ee magaalada Beledweyne. Dugsigan ayaa waxaa lagu baran doonaa maadooyinka Soomaaliga, Xisaabaadka, luqadaha, iyo qeybaha kale ee waxbarashada aasaasiga ah. Maamulaha dugsiga Maambile Cabdulaahi Cabdiraxmaan Cabdulle ayaa ka warbixiyay ujeedka loo hirgeliyay dugsigan.
dugsiga maambile ama iskuulka maambile eh, ayaa waxa aan ka hirgelinay xaafadan holwadaag gaar ahaan suuqa sare Eh, runtii eh, sida sida qorshuhu yahay dugsiga waxaa lagu ban- baran doonaa maadooyin kala duwan oo ay ugu horeeyaan maadooyinka santifiga maadooyinka caafimaadka maadada kombiyuutarka eh, sidoo kale farqurxinta eh, iyo koorsooyin uu qaban doono dugsiga Eh, runtii dugsiga waxaa loo furay eh, ujeedooyin badan ujeedooyin kala duwan eh, oo ay ka mid tahay baahida ka jirta meesha runtii xaafadda suuqa sare eh, baahi waxaa ka jirto kala duwan Eh, runtii ardayda k- wax ka barata ama ardayda degan xaafadani waxa ay eh, wax barasho u aadaan ama maadooyinka scientifiga u ba- u barasho doontaan xarumo aad iyo aad ugu fog xaafadda Eh, sidaa darteed yaa waxaan go'aansanay in xaafadda aan ka hirgelino dugsi eh, ardayda ay wax ka bartaan marka iskuulka hadduu alla idmo runtii ha qabtiri doona dhammaan ardayda wax ka barata dugsiyada eh, dugsiyada hoose dhexe sare ee magaalada ku yaallo Eh, koorsooyin kala duwan ayuu qaban doonaa hadduu alla idmo tababarro ayuu bixin doonaa sidoo kale marka waxaan bulshada eh, xaafadda howlwadaag gaar ahaan xaafadda suuqa sare eh, la wadaagaynaa in dugsigan uu idin eh, idinka haqabtiri doono eh, baahiyaha waxbarasho ee meelaha fogfog loo aadi jiray Qaar ka mid ah bulshada xaafadda ayaa soo dhoweeyay.
بسم الله الرحمن الرحيم آه، magacaydu waa xasan ibraahim آه، kana tirsan bulshooyinta ku dhaqan xaafadda howlwadaag آه، waxaa halkan laga furay maanta iskuul maambile آه، iskuulkaas waan soo dhaweyneynaa oo xaafadda laga furay howlwadaag آه، khaasatan xaafadan jaaga ama suuqa saro saa u taqaanidba آه، iskuulkaas oo halkan laga furay oo maadooyinka kala maadooyin kala duwan halkan lagu dhigi doono Eh, iskuulkaasna waxaan ka rajeyneynaa inuu iskuul fiican oo tayo la noqdo oo bulshooyinta wax soo saar u leh kana caawi doono bulshooyinta mustaqbalka inuu ay soo saaraan arday wanaagsan Dugsigan Maambile ayaa ka mid noqon doona dugsiyada ku yaala xaafadda Howlwadaag laanta suuq sare, kuwaasi oo ka qayb qaata horumarinta tacliinta iyo la dagaalanka jahliga.